faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
sheekh abdullah cusmaan radio cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar radio cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada ugu doorka roona warka subaxa raadiyaha cadaado qodobada saakay warka aad ku maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo khudbad ka jeediyay shir looga hadlayo ka hortaga xagjirnimada faahfaahiino dheeraada oo ka soo baxaya howlgal laga sameeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo dada lagu soo qabqabtay xiisad u dhexaysa maamulada puntland iyo somalilan oo ka taagan gobolka sanaag safiir loo magacaabay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka puntland ciidamada dowladda soomaaliya iyo kooxo hubaysan oo xalay israsaasiin ku dhex martay isgoyska siinaya magaalada muqdisho maamulka galmudugga garabka cadaado oo faahfaahin ka bixiya halka ay marayaan wasaaradaha maamulka galmudugga dhismahooda caafimaadka caalamka warkaas haka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn qaar ka mid ah dadkii lagu laayay weerarkii dalka newzealand oo la aabsaday iyo in ka badan toddobaanta ruux oo ku dhintay magaalada moosile ee dalka ciraaq intaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu doorka roona warka subaxe raadiyaha cadaada u diyaar garooba asagaiyo intaasi ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magahartese kusoo dhowaada warkii subax oo faahfaahsan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa booliska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa xalay howlgallo ay ka sameeyaan qaar ka mid ah xaafadaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay howlgalka ayaa saraakiisha hogaaminaysay waxa ay sheegeen inuu yahay mid amniga lagu xaqiijinayo islamarkaana inta badan laga sameeyey xaafadaha magaalada baydhabo waxaana howlgalka lagu soo qaqabtay dad u badan dhallinyaro ciidamada dowladda iyo kuwa booliska koonfur galbeed soomaaliya ayaa intii howlgalka ay wadeen waxa ay mararka qaar baaritaano ku sameynayeen guryaha ku yaala magaalada baydhabo waxaana dadka magaalada baydhabo ku sugan ay sheegeen in intii ciidamadu ay howlgalka wadeen uu saameyn ku yeeshay goobaha ganacsiga qaar ciidamada ayaa dadka ay soo qabteen waxa ay ku sameynayeen baaritaano waxaana qaarkood la geeyey saldhigya saldhigga weyn ee magaalada baydhabo halka qaarkoodna ciidamada howlgalka sameynayay ay iska sii daayeen saraakiisha ciidamada ee howlgalka waday iyo kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya inta badan weli wax faahfaahina kama bixin howlgalkaasi hase yeeshee waxaa mararka qaar ka dhaca magaalada baydhabo falala abni darro waxaana dhowr jeer oo hore bumbagacmeedyo lagu weeraray guryo ay degan yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya wararka saaki laga helayo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid degan oo sideedii hore ay ku soo noqotay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu khudbad ka jeediyey shir looga hadlayo ka hortagga xagjirnimada ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane mahdi maxamed guleed qadar ayaa magaalada baraasalis ee dalka biljamka uga qayb galay shir looga hadlayo ka hortagga iyo la dagaalanka rabshadaha salka ku haya xagjirnimada shirkan oo maanta ka furmay waxa uu qorshuhu yahay inuu soo xirmo maalinta berri ah ayaa si gaar ah waxaa looga hadlaya ka hortagga xagjirnimada shirkan waxaa ka soo qayb galay madax badan oo ka socota dalalka caalamka waxaana la isku weydaarsaday talooyin badan kulanka kulanka uu martigelinayay madaxa nabadda ee yurub ayaa waxaa ka soo qayb galay wakiilo ka kala socda yurub afrika bariga dhexe iyo hay-ada caalami ah iyo bulshada rayidka xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug ayaa waxa uu dagaalkii ka dhacay magaalada xeraale ku eedeeyey madaxda galmudug ee ku sugan magaalada dhuusamareebe cabdirashiid cali maxamed ayaa warkan faahfaahinay
toddobaadkan gudihiisa magaalada xeraale ee waqooyiga gobolkani galgaduud waxaa ka qarxay dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beeleed kaas oo ay ka dhalatay khasaare ay isugu jira dhimashaya dhaawac inta la xaqiijiya dagaalkaasi waxaa ku geeriyooday dad kor u dhaafayo toban ruux oo labada dhinaca halkay ku dhaawacantay tiro intaasi ka badan intaasi wixii ka dambeeyey waxaa isi soo tiraya baaqyada ay jeedinayaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale waxaa garadka ka soo jeeda deegaanada galmudug iyagoona ugu baaqay in beelaha halkaasi ku dagaalamaya ay shuruud la-aan ku joojiyaan dagaalkaasi balse mudanayaal ka tirsan baarlamanka maamulka galmudug ayaa dhankooda waxay dagaalkaasi ku eedeeyeen islamarkaana sheegeen inuu horinayo axmed ducaale geelle xaaf madaxweynaha galmudug ee fadhigiisu yahay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud xildhibaan faysal axmed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamanka maamulka galmudug ayaa axmed ducaale geelle xaaf waxa uu ku eedeeyey inuu ka gaabiyey wax ka qabashada iyo baajinta dagaalka ku soo lalaabtay magaalada xeral ee waqooyiga gobolka galgaduud xildhibaanku tusaale waxa uu usoo qaatay dagaalla hore uga dhacay deegaankaasi isagoo sheegay in madaxweyne xaaf xilligaasi wixii ka dambeeyey uusan samaynin dib u heshiisiin dhaba balse ay jiraan waxgarad iyo sidoo kale dad kale ayagu markaasi ku dadaalay dhexdana u xirtay inay baajiyaan dagaalkaasi dadka sida aadka wakhtiga ugu bixiyey ayuu ku sheegay inay ka mid yihiin waxgaradka ku dhaqan magaalada jancadad ee xarunta baarlamanka galmudug kuwaasoo uu sheegay inay dhexda u xirteen baajinta colaadaasi sidoo kale axmed ducaale geellaxaaf madaxweynaha galmudug ee fadhigiisu yahay dhuusamareeb xildhibaan faysal waxa uu ku eedeeyey inuu fiirsanayo danihiisa shakhsiyadeed muddada uu xilka hayana aanay jirin wax horumara uu ka sameeyey deegaanada maamulka galmudug waxaa kaloo la yaab ah madaxweyneheennu ma waa waa is- masiibooyinka qaar way dhici karaan een hadda meesha la yidhaahdo een xalaale dagaalka ka horreeya dagaalkaana ka jirta aad jira dib heshiisiin buuxda lama samayn dad kaleeto oo ummad een ay u badan yihiin weliba reer cadaadood ayaa isu xil saaray in ay arrintaas dib heshiisiin ka sameeyaan oo gogol dhigay oo qarash ku bixiyey dhammaystirkeedii madaxweynuhu ku kaaba xataa way suurageli weyd madaxweynuhu asaga reer galmuduguna madaxweyne u ah madaxweynaha waxaa uun muuqanaysa keli ah in wixiisu ay yihiin family business waxaad arkaysaa brussel ayaa waxaa aadayay maamul goboleedyada kalo tusaale ahaanba aditaankaas brussel ay maamul goboleedyada aadayeen waxaan aragnay madaxweynaha iyo afar qoyskiisa ahaa aada galmudug waa kuyo toban qabin waa ku sabarnay waana- waa iska qaadanay inkastoo aysan ahayn wax la qa- aqbali karo maantay waxay maraysaa galmudug in dadkeedu isbaabi'inaya islaynaya dhibaata ku dhex dhex taagan tahay xukun isaanka iyo arrimahaas een, bini'aadanimada mas-uuliyada la rabaa madaxweynuhu weli kale uusa hadlin weli kale uusa hadlin shaqadii madaxweynaha waxaad moodaa inuu noqdo boris johnson oo kale madaxweynihii russia inuu noqdo aad moodaa oo xillina safradda ku jiray xillina ku jiray een, een, een, een, ne- nerfiska madaxweynaha iyagii shaqadiisii waxaa ku shaqaysanaya wiilal yaryar oo qaarna uu abtiyal u yahay qaarna uu adeer- adeer adeer u yahay hadalka xildhibaan faysal axmed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamanka maamulka galmudug waxa uu imaanayaa iyadoo dhowaan madaxa xukuumadda galmudug uu shaaciyay inaanay jiri doonin wax doorasho ah oo ka dhacaya deegaanada maamulka galmudug walow durba wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya arrintaas ku gacan sayrtay islamarkaana hoose ka xariiqday in doorashada galmudug ku dhici doonto wakhtigii loo ashteeyey
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdirashiid cali maxamed oo warbixinta warkaasi soo koobayey ciidamada maamulka somalilan iyo kuwa puntland ayaa isku hor fadhiya deegaano dhowr ah oo ku yaala gobolka sanaaga waxaana saacadihii lasoo dhaafay gurmadyo kala duwan ay soo gaarayeen labada dhinac oo ka imaanaya dhinacyada maamulka somalilan iyo puntland sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal maamulka somalilan ayaa saacadihii ugu dambeeyey ciidamo badana kusoo ba- waa kusoo daabulayay degmada yube oo dhinaca bari ka xigta magaalada ciiragaabo wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka puntland ayaa dhankooda abaabul dagaal waxay ka wadaan gobolka sanaaga qaar ka mid ah waxgaradka ka soo jeeda labada dhinac ee puntland iyo somalilan ayaa waxa ay sheegeen in xaaladda xilligan ay qarka u saaran tahay in mar kale dagaal uu dib uga qarxa gobolka sanaaga madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka puntland ayaa waxaa loo magacaabay safiir cusub dowladda soomaaliya ayaa safiir cusub oo u magacowday madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka puntland cabdixakiin cumar camey cabdixakiin cumar camey ayaa loo magacaabay safiir sida ay xaqiijiyeen wasiiro ka mid ah dowladda soomaaliya laakiin si rasmi ah weli looma xaqiijin dalka uu ka shaqayn doono camey ayaa lagu xasuustaa inuu garab istaagay dowladda dhexe ee soomaaliya markii u tagnaa khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waxa uuna ku guulaystay inuu mar kale noqdo madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland wararka naga soo gaaraya isgooska sinai ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi xalay israasaasayn ay ku dhex martay ciidamada dowladda soomaaliya iyo kooxo hubaysan dad ku sugan isgoyska sinai oo la hadlay warbaahinta raadiyaha cadeedo ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada markii hore ay ka shakiyeen gaari ay wateen kooxaha hubaysan islamarkaana intaasi kadib ay rasaaso ku fureen sidoo kale waxaa la sheegay in rasaasti ay waxyeela ka soo gaartay dad shacab ah oo kus- oo ku caweynayay goobo ku yaala halka israasaasayntu ku dhex martay ciidamada dowladda iyo kooxaha hubaysan wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda soomaaliya ay gacanta ku dhigeen ragga ay wateen gaariga isgoyska sinai ee magaalada muqdisho ayaa intaasi kadib waxaa isku gadaamay ciidamo ka tirsan booliska soomaaliya waxaayna howlgallo ka sameeyeen halkii lagu arkay ragga hubaysan maamulka galmudug ee garabka cadad waa maamulka galmudug ee garabka dhuusamareeb ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen halka uu marayo dhismaha wasaaradaha maamulka galmudug maamulka galmudug ayaa sheegay in si dardar leh magaalada dhuusamareeb ay kaga socoto dhismaha wasaaradaha kala duwan ee maamulka galmudug tan iyo markii uu maamulku ka guuray magaalada tancadaadu madaxweynaha waa madaxa xukuumadda maamulka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa sheegay in wasaaradaha galmudug oo qaarkood dhowaan xarigga laga jari doono islamarkaana hadda ay jiraan kuwo kale oo la dhagax dhigayo hay-ado kala duwanna ay taageeraan madax xukuumadda maamulka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan wasiirka dib u heshiisiinta iyo federaalka galmudug saalaxa cabdulaahi maxamed ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay wasaaradda dib u heshiisiinta federaalka ee dowlad goboleedka galmudug ee garabka dhuusamareebe dhagaxdhigga wasaaraddan ayaa waxa uu qayb ka yahay wasaarado horeye loo dhagax dhigay waxaana ka soo qayb galay dhagaxdhiggan xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka galmudug madaxa xukuumadda maamulka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa kol hore dhagax dhigay qaar ka mid a wasaaradaha maamulka galmudug kuwaasi oo dhismahooda laga sameeyey magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug alxamdu للh رb العاalمين وصلى اللهم وsلم عlى سيدina mحمed وعlى آliه وأصxaaبiه أجمaعين amا baعd runtii maanta waxaa sharaf noo ah inaan halkan ka dhagax dhigno wasaaradda dib u heshiisiinta iyo arrimaha federaalka dowlad goboleedka galmudug wasiirkeediina uu taagan yahay garabkayga bidixda uu taagan yahay oo arrimahaas iyo qalqaaladeeda asaga uu soo dhammeeyey oo dhismaheeda la bilaabi doono maantana oo taariikhdu tahay koob iyo labaatanka bisha saddexaad labada kun sagaal iyo tobanka aan halkan ka dhagax dhignay caasimadda galmudug waxaan rajaynaynaa biidni illaahi alkariim wasaaradaha kale oo ayakuna sidaasoo kaleeto aan hadda weli xaafiisyada aan degin sidaasoo kaleeto in lagu dhagax dhigi doono oo weliba kulligood ay soo diyaariyeen wasaarad walba heba ay soo diyaarisay yacnii barnaamijkii wasaaradda lagu tayay lahaa lagu dhisi lahaa lagu qalabayn lahaa waxaana ka rajaynaynaa biidni illaahi alkariim howlaha galmudug inay sidaa hore ugu sii socdaan iyadoo isku tashi iyo isugu dheehan tahay yacni in maalanba aan xooggeenna isticmaalno aan isticmaalno yacni xoolaheenna aan isticmaalno aan isticmaalno maalanba caqligeenna iyo cilmigeenna
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magahartese qaar ka mid ah dadkii ku dhintay weerarkii toddobaad ka hor ka dhacay masjid ku yaala dalka new zealand ayaa maantay la aasay munaasabad isugu jirtay duco iyo salaada jimcaha ayaa toddoba beri kadib lagu qabtay afaafka hore masjida ku yaala waa masjida dad muslima ay leeyihiin oo ku yaala magaalada rijaaja ee dalka new zealand dadka munaasabadda ka soo qayb galay ayaa waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha dalka new zealand iyo madax iyo madaxa dalkaasi qaarkood waxaana kulanka maanta kadib loo dareeray aaska dadka ku geeriyooday toddobaad ka hor weerarkii ka dhacay laba masjid oo ku yaala magaaladaasi munaas mas-uuliyiinta waddanka ayaana si weyn waxay u cambaareeyeen weerarkii ka dhacay masjid ku yaala new zealand weerarka jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada rijaaj ee dalka new zealand ayaa waxaa aada uga carooday inta badan waddamada islaamka waxaana xusid mudan in aada loo adkeeya ammaanka masaajida ku yaala waddamada galbeed dhegeystayaal guud ahaan iyo gebi ahaanba warkii subaxood kala socoteen raadiyaha cadado waa naga intaasaa ka warka waxaa soo saaray halkaan in kala socodsiinaya anigoo ah cumar axmed ibraahim liibaan cabdi ciise ayaa i farsaminay tan iyo kulanti dambe warkaan warka xiga intaan ku kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo